bismillahi raxmaan raxiim salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibayaal meel walbaad joogtaan iyo sida maqalkiygu idiin soo gaarayo wacan halkan waa radioga isnaa ee muujadiisu ay tahay siddeetan toddoba dhibic toddoba f m megahartes waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka teknolojiyadda oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar maalinimada axadda ah xiliyadaani oo kale soo saaraha il socodsiinta toddobaadkan barnaamijka waa anigoo cabdifataax axmed ah ee saaxiibayaal kusoo durgala socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka iyaga barnaamijka teknolojiyadda waxaynu diradda ku saarnaa toddobaadkiiba mar waxyaabaha teknolojiyadda ee uu hadalhaynta badnaa ee dunida oo dhan iyo sida dadweynuhu ay u hadalhayaan amuuraha teknolojiyadda waxyaabaha toddobaadkani aynu barnaamijka teknolojiyadda ku falanqeyn doonana waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo muqdisho kusoo dhoweeyey hay-ad ka socotay u n o b s taa oo diradda la saartay sidii loo horumarin lahaa guud ahaan i c t da iyo teknolojiyadda soomaalida qodobadaasi ayaad dhegeysan doontaan sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka teknolojiyadda intaad maqlaysaan wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee somalilan oo tababar usoo xirtay ilaa iyo laba boqol iyo labaatan qof oo loo tababarayay isticmaalka aaladaha dijitaalka ah ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wasaaradda teknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya maxay ka qabatay oo dadaal ah dhoofinta xoolaha ee dhanka teknolojiyadda qodobadaas ayaan diirada ku saari doonaa barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkan balse ka hor khatar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu qadarkaasi yar adeega bulshada saaxib yaal halkaasi kaga nimaadno waxaad nagala socotaan mawjada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m mega hartis waxaadna la jaan qaadaysaan barnaamijka teknolojiyadda wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya maxamed aadan mucalim soomaali ayaa muqdisho kusoo dhoweeyey hay-adda u n o b s taasi oo kormeerayaal ka socday qaramada midoobaba ay wehelinayeen islamarkaana ay kusoo gaareen magaalada caasimada ah muqdisho socdaalka ayaa ahaa okorkelidda xiriirka labada dhinac iyo sidii loo adkeyn lahaa tababarada ay qaadanayaan qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda teknolojiyadda iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed oo ku aadan horumarinta teknolojiyadda sidii laiskaga kaashan lahaa horumarinta barnaamijka i c t da ugu horeyn madaxa ka socday hay-adda u n o b s ayaa madasha ka hadlay iyo sidoo kale maxamed aadan mucalim soomaali wasiirka wasaaradda teknolojiyadda ayaa madasha kusoo dhaweeyey madaxda hay-adda Today we are here to discuss uh, areas of collaboration between our agency, uh, UNOPS, United Nations Office for Project Services, and the Ministry in the area of ICT. Uh, this is something that we are very uh, happy and glad to collaborate with the Ministry on, and we are very much looking forward for fruitful. conversations and collaboration.
waxaa wasaaradda nagu soo booqday madax ka socotay u n o b s oo ugu sarreeyay madaxa soomaaliya waxayna noogu yimaadeen inaan wada yeelano wada shaqeyn wada shaqeyntaas oo aan ka wada shaqeynayno dhinaca oo i c t sectorka waxaan wada saxiixanay is-afgarad is-afgaradkaas oo u dhexeeya annaga iyo ayaga waxaan ka wada shaqeyn doonaa horumarinta iyo kobcinta dhinaca i c t sectorka sidoo kale wasaaradda isgaarsiinta heer federaal iyo heer gobolba inay naga caawiyaan dhinaca oo maxaa la dhahaa capacity buildinada ay qabtaan Ee, sidoo kale waxaan ka wada shaqeyn doonaa inaan si wada jira u wada diyaarino mashaariic mashaariicdaasoo ayagana ay naga caawiyaan dhinaca oo raadinta fanka iyo iyo annagana aan ka caawino maxaa la dhahaa diyaarintiisa Ee, maanta kulankeenan wuxuu ahay kulan muhiim waxaan daba soconay baryahanba wasaaraddu waxay waday ee, howl ah inay la xiriirto dhammaan ee, hay-adaha kala duwan ama ejensiyada kala duwan ee, ee la sameyso ee, iskaashi iskaashigaas oo lagu horumarinayo wasaaradda iyo iyo wasaaradaha kale dhigooda oo dhammaan maamul goboleedyada iyo ilaa heer federaal maanta waxaan ku guuleysanay ee, UNOPS inaan iskaashigaas na dhex maro oo aan wada saxiixano waxaana rajeyneynaa maadaama sanadka gebagaba uu yahay oo hadda la qorsheenayo mashaariicda inaan ka wada faa'iideysano diyaarinta mashaariicdaas sanadka cusubna ay miro dhal noqdaan waxa maanta meeshaan ka dhacay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee maamulka somalilan ayaa waxa uu usoo gabagabeeyey tababar ilaa iyo laba boqol iyo labaatan oo dhalinyaro ah kuwaasoo isugu jira booliiska dhalinyarada ururada kala duwan ee ka jira deegaanada maamulka somalilan haween iyo qaar matalayay maamulada wasaaradaha ka howlgala maamulka somalilan deegaanadooda waxaana dhalinyaradaasi loo tababarayay sidii ay u horumarin lahaayeen tiknolojiyadda deegaanada maamulka somalilan ugu horeyn wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda maamulka somalilan ayaa madasha ka hadlay waxaana sidoo kale mahadcelin soo jeediyey mas-uuliyiintii dhalinyarada soo xulay goobaha ay ka yimaadeen ka ariminayay ugu horeyn waa hambalyo iyo dardaaran un xafladaha sidan oo kale ah Ee, waxaan aad u hambalyaynayaa dha- labada boqol iyo labaatanka qalinjabiyaal ee ka kala socda ciidamada asluubta ciidamada qaranka booliska ciidamada ilaalada madaxtooyada ardayda jaamacadaha iyo wasaaradaha kala duwan ee qaranka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waa habeen aynu markhaati ka wada nahay dafcaddii sideedaad oo ka kooban laba boqol iyo labaatan qalin jabiyaal oo rag iyo dumar iskugu jira inaynu markhaati ka wada noqono caawa waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waad qalin jabiyseen caawa laakiin jid weyn baa inin weli weli inin hadhay waxaynu casrigan aynu joognay qarnigan aynu ku jirno waa qarnigii loo hayaanka loo ahaa dhinaca tiknolojiyadda wax kasta imika wuxuu noqday technology basic hadduu noqday lacagihii digital bay noqdeen aqoontii digital bay noqotay eh, wax walba digital bay noqdeen inaynu adduunyada la jaan qaadnaa waa arrin aad u muhiima waxayna iyaguna inaga saboot garanaya mashruucan tababarada dalka taiwan oo ah dalalka ugu horreeya adduunka xagga tiknolojiyadda waxaana leeyahay waa mahadsantiin Dhi- maalmo ka horna waxay noo dhagax dhigeen xaruntii aynu ugu talagalnay national data center and national cyber security center tababarada la gelayaana waa qayb ka mid ah iyagana waxaan leeyahay hambalyo waad ku mahadsantihiin taageerada qiimaha badan ee mug iyo miisaanka lah ee noo ee- ee somalilan siinaysaan annaga kas- ka wasaaraadaan farxad gaaray noo sii tahay inaanu qaran eh, institution kasta iyo ciidamo kasta oo so- oo qarankan leeyahay inaanu si dhaaragta iyo si indhaaragba u saamayno oonu tababarno farxad waxaa noo ah in ciidamada qaranku maanta aanay cid kale u baahnayn ee iyagu iskugu filan yihiin inay inay samaystaan ct camera iyo wax kastay u baahan oo technology based ah hambalyaan leenahay ciidamadu waa ciidamadu waxaan weliba ku ammaanayaa nambarkaanu siinay inay inka badan u baahdaan mooyaane xataa qof ma jaro kama ma- kama maqnaado tababarada waa qolada attendanska ugu fiican ciidamadu waana taana waan ku hambalyaynaya farxad gaaray noo tahay waxay ka markhaati ka tahay sidii caawa madaxdoodii xafladda usoo wada buuxiyeen ay wada joogaan weliba madaxa tababarada booliska ninkaana aad baan u hambalyaynaya cabdicasiis waa nin qiimo badan leh waa nin ilaa inta maalintan wasaaradda imid mar walba nala jooga mar walba noo imanaya danaynaya inay ciidamada wada tababaraan ciidamadu digital based ay noqdaan hambalyaan leeyahay kole intaasaan xafladda kusoo koobaya waxay protocol ahaan inaan soo xidho laakiin hawlo ii yaalla awgeed wakhtiga lagu jira iyo wadciga lagu jira awgeed ee yaan codsaday in xagga hore laysoo mariyo dhammaantiin waa mahadsantiin ardaydana waxaan ku dardaarayaa adduunku maanta waxa lagu shaqeeya waa technology waxaa loo gulayaa digital economy transformation inaad inaad inaad aqoonta korusi qaadnaan technology-ga oo ku xidhnaataan xarunta ku xidhnaataan meelaha kale ee aqoonta laga helayo deetana aad samaysaan adigoo halkaa jooga silicon valley aad ka shaqaysid amba amba aad technology based gurigaaga aad ka shaqaysid haddaad u fiirsatay dalka yare israa'iil la dhahaa waa sh- waa five to six million sanad kasta wuxuu wuxuu soo saaraa dhowr kunoo system oo adduunka maraykanka intay tegaan bay ka iibiyaan ay lacag ka soo ka soo xareeyaan innaga maxay noo diiday inaynu systemo develop garayno apps develop garayno oo aynu adduunka ka iibino amba ganacsatada inaynu ka iibino Eh, waxaan ku dardaarayaa inaynu aqoonta ka shaqaysino eh, practicalka technologyga gacanta ku hayno naqaynaa wasaaradda tiknolojiyada iyo war-isgaarsiinta iyo hay-adda taiwan oo runtii aad een, xirfadaha kala duwan iyo siminaarada iyo tareerinadaas ciidamada iyo wasaaradaha kale dawligaaba runtii ay ka shaqayso wasaaradda eh, tiknolojiyada iyo war-isgaarsiintu een, had iyo jeer dadku ciidamada intii u dambeysay iminka shan iyo tobankii sane ee u dambeeyey xirfadahooda iyo aqoontooda waxaa kor loogu qaaday fifteen yearskii u dambeeyey Een, laakiin difaac iyo ciidan iyo qori uun maaha iminka ciidamadu waxay marayaan tiknolojiyada adduunka ama dalka ayay ka qayb qaataan si qurux badan oo wanaagsan aqoontooduna waxay gaadhsiisan tahay heer sare waana runtii ku sii dadaalaynaa maanta ninka aan tiknolojiyada garanaynin waxba ma daafacayo wuu ku faylgaroobayaa operation kasta iyo meel kasta loo diro waxaan ku talinayaa qof kasta oo wax baranaya inuu soo barto waxaan uu baranaya u qaata markiisa horeba inuu dalka iyo dadka ku daafacayo hadday cudur tahay waa lagaga hortagaa haddii ciidan soo gudbaya tahay waa lagaga hortagaa haddii wax kasta oo la qabanayo marka inaynu technolojigeena kor u qaadnaa dalkeenna ayay muhiim u tahay aad iyo aad baan markaa ugu hambalyeynayaa Ah, adduunyadu dee iminka kolley analog waa laga tegay oo digital transformation ayaa loo gudbay dhallinyaradan quruxda badan ee caawa halkan soo fadhidaana badankoodu waa technology generation marka inaynu kor u qaadno oo adduunyada la jaan qaadno adduunyadu wixii ay tahay iyo halka adduunyadu ay gaadhaba innaguna aynu eegsanaa aad iyo aad bay muhiim inoogu tahay
inta ugu badan dhallinyartii een, tiknolojiyadda wax ka taqaano oo u badnaa een, ardaydii halkan wax ka qaadatay ee, howl badan nagalamay kulmin laakiin dadkii kale aan tiknolojiyadda waxba uga bilownayn marmarka qaarkood waxay nagu kalifisay inaanu gobollada aan ugu sarra- safarro ama aanu u dirno tiimam si wax yaroo fudud ay ula soo xalliyaan maadaama oo aynu baahida loo qabo tiknolojiyadda inuu qof kastaaba wax ka bartaa runtii wayna anfacaysaa waxaynu u baahannahay ummad ahaan inaynu wixii ay wax inagu kordhinayaba dadaal badan gelino ciidamaduna runtii waa dee lafdhabarta marka dowladnimo iyo sharci iyo wax walba horumar laga hadlayo waxa bays u ahee ee saldhig u ahay waa ummaddu inay amni haysato amniguna cidda ay mas-uuliyadda ugu culus sa- ku dhacaa waa ciidanka qaybihiisaa kala duwan haddii xabsiga ay tahay oo lasoo xidhayo hadday xuduud la ilaalinayo tahay hadday difaac qaran tahay hadday dembi laga hortegayo tahay wax waliba maanta ciidamadiinaa kala duwan ayuu culayskoodu saarayhay marka inaad fursadda ka faa'iidaysateen runtii waa mid aada u weyn xumaan idinku boorinayaa oo naftayda iyo nafihiinaba ku boorinayaa waxaweyaan inaynu wax akhrino sii baadhno intaa immika aad barateenna aad sii libilaabtaan oo saacadaha aad shaqooyinkiina kala duwan ku jirtaan inta yaraad waqti ka heshaan wax ka sii baadhaan ood sii barataan oo aad wax ka sii dhigataan runtii mas-uuliyadaha culus baa dee ciidanku hayaa oo idinku ducaynaynaa in ilaahay idinku asturo dhammaanteedna idinku wada asturo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya maxamed aadan mucalim soomaali ayaa khudbad dheer uu jeediyey waxa uu diiradda ku saaray wasaaraddu kaalinta ay ka qaadatay dhoofka xoolaha iyo weliba dhoofka calafka xoolaha iyo sida ay muhiim u tahay in tiknolojiyadda laga hormariyo dhanka dhoofinta xoolaha nool urka calafka soomaaliya horta aan gadaal idiin celshe wasaaradda aniga waa soo maray wasiir xasan aniga ku wareejiyey xilka Eh, nimanka raalli ahada af soomaaligaan ku hadlayaa ee nimanka idinka idinka fiidgareeya sorry Eh, maalinka aan wasaaradda imaanayay xaalad adaga dalka ka jirtay xoolahana waa xirnaayeen abaar adagna waa jirtay xoolaha qaar oo la dhoofinayane calafaa loo waayey waa joogaan raggii waagaas aan ka wada shaqayn jirnay marka maanta in laga hadlaayo in suuq loo raadiyo calafkii oo dood intaan la eg ee meeshaan ka dhacayso horta waa waxaan aada ugu faraxsanahay in waagaas waxaan ka shaqaynaynay in dadka soomaaliyeed ay maalgashtaan calafka si baahida gudaha ay u daboolaan oo aan calafka dibaddana looga keenin inta badan xoolaha la dhoofinayo oo dhan dibadda looga keenaya calafka marka brograam aada iyo aada u fiican oo aan isleeyahay haddii lagu guuleysto dooda maanta halkan ka soo baxdo in la dhaqangeliyo in soomaaliya oo aa ogtihiin lafdhabarta ee maxaa la dhahaa soomaaliya waa xoolaha in ka badan g d b geenana intuu uu contributionka ku leeyahay waa ogtihiin xoolaheenna sanad walba inta gudaha lagu isticmaalay inta la dhoofiye waa isku dhodhow yihiin dadka soomaaliyeed marka si toosa iyo si dadbanba waxay uga faa'iidaystaan xoolaha waagaas waxaa jirtay wax la dhahayo one health oo caafimaadka dadka iyo xoolaha inay isku xiran yihiinna waa laga shaqeynaya laakiin xoolahoo noo badbaadsan oo calaf fiican helo aada loo xanaaneeyo kadibna calafkaas suuq loo raadiyay maanta haddii halkaanba la joogo waa aada dadka soomaaliyeed oo gaar ahaan xoolaaleyda meel fiicanaa la joogaa maanta maalintii ma aha marka maalinkan wasaaradda imaanaya waa ka duwan tahay dhinacaas arrintaana laga fikiraya marka waa mahadsantihiin waxaan idiin rajaynayaa dood caafimaad qabta inay maanta halkan ka soo baxdo wax soomaalida xoolaaleyda soomaaliyeedna anfac u leh inuu ka soo baxo waxa kale oo aan tala ahaan ku darsan lahaa oo si guud waa ogtihiin xoolaheena way dhoofaan aaday u dhoofaan in ay xoogaha waa ka duwan tahay midaan maanta dooda halkan laakiin guud ahaan dadka soomaaliyeed inay ku dadaalaan maadaama shaqo abuur badan aan ka helayno inta aan la dhoofin lahaa xool xoolaha nool in hilibka la dhoofiyo oo waagaasna hilibkan aada uga shaqayn jirnay waxaa laga helayaa marka fursado fara badan oo aada uga badan xoolaheenna intausan bixin mar asagoo nool haddii oo baxaya haddii hilib ahaan loo dhoofiyo wax badanaa ka faa'iidi laheen marka waa mahadsantihiin wasiir xasan tiimka oo liidgareynayo iyo maanta meesha la marayaba waa uga mahad celinayaa xoolaheenna soomaaliyeed oo calaf ku filan helo oo aanan u baahanin in dibadda wax looga keeno ama calaf nagu filan soomaaliya in ganacsatadeena inta abuuraan oo suuq loo raadiyey ama isku xir loo sameeyo arrin aada muhiima waaye waa bogaadinayaa waxa meeshan ka soo baxana waxaan rajeynayaa wax dadka iyo dalka soomaaliyeed dan waa inay noqdaan waana mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullahi
guud ahaan barnaamijka teknolojiyadda oo idinkaga imaanaya radioga snai ee muujadiisu ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartis saaxiibyaal halka haynoo jooga toddobaadka xiga waxaynu barnaamijka kaga hadli doonaa mowduuc idin xiisegeliya oo ku aadan barnaamijka teknolojiyadda soo saaraha iyo la socodsiinta toddobaadkan waa anigoo cabdifataax axmed ah barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayey muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartis radio snai toddobaadyada xiga iyo barnaamijkan midlaceen ah cudub barnaamijkaani siigay waxay dib kaga daalacan kartaa mareegyada baraha bulshada aynu ku leenahay ee snai radio oo facebook youtube-ba leh isma dhaafno asalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu